halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawi horay idiinku sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika maadaama warqaddan reer tesalonika ay adkaynaysay soo noqoshada ciise masiix u soo noqonaya kiniisadda ee loo yaqaano kulanka ciise masiix ee hawada lagula kulmayo ayaa warqaddan labaad ee reer tesalonika iyana ay adkaynaysaa soo noqoshada masiixa dunida uu ku soo noqonayo marka labaad oo uu weliba ka taagi doono halkaa boqortooyadiisa
guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii aayaddii shanaad ee cutubka saddexaad ee warqaddan reer tesalonika markaasoo uu rasuul bawlos lahaa rabbigu qalbiyadiinna ha ku toosiyo jacaylka ilaah iyo dulqaadashada masiixa waxaannu caawi haddaba xigashada kitaabka ka bilaabaynaa dhegaystayaal baalka saddex boqol lixdan iyo afar ee axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan hadda walaalayaalow waxaannu magaca rabbi ciise masiix idinku amraynaa inaad ka fogaataan walaal kasta oo si aan hagaagsanayn u socda oo aan ku soconaynin cilmiga ay naga heleen haatan rasuul bawlos waxa uu leeyahay walaalayaalow waxaan idinku amraynaa haddaba bawlos waxa uu reer tesalonika ula hadlayaa si aan leexleexad lahayn oo waxa uu leeyahay waa inayna waxba ku darsanin kuwa hadalka maqlay ee aan ku soconin fariimaha masiixa iyo wixii aad inaga barateen buu leeyahay bawlos la dooni maayo haddaba in qofka masiixiga ahi uu u socdo si aan qumanayn ama aan astaahilin nolosha masiixinimada ama tii ciise masiix haddaan markaa horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal warqaddan labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika ayaannu eegaynaa haatan cutubka saddexaad aayadda toddobaad markaasoo rasuul bawlos leeyahay waayo idinka qudhiinnuba waad garanaysaan sida idinku waajibka ah inaad nagu dayataan waayo si aan hagaagsanayn uma aannu soconno markaannu idin dhex joognay waxaad mooddaa in rasuul bawlos adkaynayo haddaba maamahdii soomaaliyeed ee lahayd shimbirba shimbirkiisuu la duulaa haddaba waxaad ku fikir noqonaysaa kuwa aad la joogto wakhti waliba kuwa rumaystayaasha ah waxa ay aad iyo aad ugu baahan yihiin inay ka feejignaadaan ama feejignaan weyn ka muujiyaan kuwa ay la soconayaan oo ma ahan inay ku degdegaan la socodka rag masiixa necab oo iyaga isaga dhigaya sida rag wanaagsan waxaa loo baahan yahay in kan aad la soconayso uu leeyahay maskax furan oo welibana uu wax ka maqlayo injiilka iyo aqoon waliba ee uu maqlo oo aanu ka muujinin gadood iyo sida in isaga la caayay haddii lagala hadlo wax ku saabsan ciise masiix waxaannu haddaba dhegaystayaal iminka eegaynaa maaddada kale ee ah in rumaystayaashu ay ku dhiiranaadaan hawshooda haddaba reer tasalonika waxa ay u socon jireen qaab iyo nidaam istaahila masiixa oo sababtaas aawadeed baa loo silcin jiray boolos wuu garanayay taa oo waxa uu mar waliba iyaga u soo qori jiray waraaqo qalbiqaboojin ah sida aannu aragnay tii koowaad iyo tii labaad inkastoo aynaan garanaynin inuu soo qoray kuwo saddexaad iyo kuwo afraad haddana waxaannu garanaynaa inuu aad iyo aad ugu qalbiqaboojiyey labadii warqadood ee aynu soo aragnay oo welibana uu tusmooyin siin jiray oo uu dhiirigelin jiray iminka waxaannu doonaynaa innaguna inaynu ku dayanno oo kuwa masiixiyiinta ah ee silcaya aynu dhiiro gelinno waxaannu haddaba aragnay in rumaystayaashu ay aad iyo aad ugu ahmiyad ballaaran tahay inay bartaan hadallada ilaah halkaasoo ay inoogu qoran yihiin qalbiqaboojin dhiiranaan iyo waxbaris dabadeetana waxaannu arkaynaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaannu ugu soconno noloshayada masiixinimo si istaahisha rumaysadkayaga iyo sida socodkii bawlos uu ahaa oo weliba waafaqsanaa hadalladii ilaah iminka waxaannu soo gaarnay haddaba hawsha rumaystaha oo iyadu ah mid ficila waana waxyaabaha ku saabsan socodkeenna ama la dhaqankeenna bulshada si markaa hadalladii ilaah ay uga dhex muuqdaan ficiladeenna iyo weliba hawsheenna haddaan markii ugu horreysay haddaba idiin bilowno dhegaystayaal qaybtan ku saabsan rumaystaha iyo sida dhiiran ee uu howshiisa ugu soconayo ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul booloosu qoray dadka reer tasalonico cutubka saddexaad aayadda sideedaad baalka saddex boqol lixdan iyo afar ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan nina kama aanaan cunin kibis aanaan wax ka bixin laakiin dhib iyo daal ayaannu ku shaqaysannay habeen iyo maalinba inaanaan midkiinna cuslin rasuul boolos waxa uu leeyahay dadka kama cunno ruuti iyagu ay leeyihiin oo wax waliba waannu soo iibsannaa waxaa jira dadka qaarkii oo xoog ku nool masiixiyiintu sidaa ma aha waxa ay ku nool yihiin masiixiyiintu wixii markaa ay soo shaqaystaan oo welibana ninna ma dhibaan wuxuu haddaba rasuul boolos leeyahay inkastoo aynu waxyaga soo iibsanno haddana dhib iyo dandarro ayaannu ku soo helnaa waxa aanu shaqaysanno oo weliba idinka idinkuma dhibin wax aynu cunno oo idinmana aynan culaysnin markii aannu injiilka ku wacdiyeynay iyadoo weliba layna qaxrayo rasuul boolos inkastoo uu dadka la wadaagayey injiilka haddana ninna cunno ma weydiisanoo lama mid ahayn wadaadada beeldhaqameedyada oo doonaya inay wanka ugu weyn ee cidda loo gowraco markii ay xirsiyada jarayaan iyo weliba markii qofi dhinto rasuul boolos waxa uu ka dhigayaa ficil rumaysadkiisa oo ninna waxba u weydiisan maayo marka uu dadka la wadaagayo injiilka nabadda waxaannu garanaynaa haddaba in uu shaqaysan jiray oo uu weliba samayn jiray teendhooyin si uu u dabaro nolol maalmeedkiisa marka welibana uu dadka ku wacdiyayo injiilka masiixa wuxuuna la soo bixi jiray kharashka ku baxaya isaga marka uu ku jiray safaradiisii wacdiska waxaana uu si furcaddi ah kula soo bixi jiray kharashka ku baxaya isaga marka uu ku jiro safaradiisa wacdiska injiilka beryihii dambe ayaa si xor ah waxa u taakulayn jiray reer filiboy iyo weliba kiniisado kale oo gartay ahmiyadda ay leedahay in dadka lala wadaago injiilka nabadda iyo nimcada iyo weliba ahmiyadda ay leedahay in wadaadka la siiyo wixii ku filan rasuul boolos qudhiisa ayaa waxa uu kala hadlay reer galatiya in ay la baxaan kharashkooda oo waxa uu reer filiboy kaga mahad celiyey taageeradoodii iyo weliba hadiyadoodii badnaa ee ay isaga ugu soo dhiibi jireen quduusiinta iyo weliba kuwii isaga ay sida tooska ah u siin jireen isaga qudhiisa ayaa ay u sii dhiibi jireen mucaawinada ay u dirayaan masiixiyiintii reer yeruusaalem bawlos ma ahayn nin injiilku khafiifiyey oo ka dhigay sida inay tahay inuu wax waliba khasab ku helo markii ay joogto xaalka ku saabsan kharashka ku baxaya howsha uu ku jiro ee wacdiiska oo welibana ma odhanin masiixa aan u shaqeeya aawadii waa inaan helo cunto aan cuno ilaa wa ilaa isla wakhtigaa isaga ah waa markii rasuul boolos ku wacdiyeyey injiilka eh waxaa jiray kuwo badan oo ay la tahay in masiixu dhowaan soo noqon doono oo waxa ay iibiyeen guryahoodii iyo weliba hantidii moodka iyo noolkaba ahayd waxaa markaa la odhan karaa kuwaasu waxaa khafiifiyey hadalkii ay maqleen oo waxay u fasirteen sidii iyaga la wanaagsanayd maxay haddaba alaabtoodii u iibinayeen oo lacag ugu soo beddesheen dhulkii iyo xoolahoodii ma lacagta ayaa ay la tegayaan markii masiixu soo noqdo waxa kaloo haddii aad aaminsan tahay in masiixu imanayo lagaa doonayaa inaad hawshii aad wadatay ku sii dhegganaato oo aad noqoto nin ku adag waxa uu sayidkiisa u samaynayo iyo weliba howlaha dhaxalgalka ah ee uu ku taageerayo wehelnimada haddii aad hanti leedahayna ma ahan inaad iibiso haddii lagu wacdiyo waayo ninna garan maayo wakhtiga uu soo noqon doono ciise masiix waxaase ku wanaagsan in aad maal ku kaydsato jannada adiga oo taageeraya howlaha masiixa ee dunida ka socda haddii aad tahay nin masiixiya oo soomaali ah oo weliba hanti leh haddaan horay idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka saddexaad ayaan eegaynaa haatanna warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan mana ahan inaanan amar u lahayn laakiinse waa inaannu masaal idiin noqonno oo aad nagu dayataan bawlos waxa uu iminka ku leeyahay maadaama isaga uu yahay kii iyaga ku soo hoggaamiyey sayidka oo aasaasay kiniisaddan inuu leeyahay xaqa ah inuu weydiisto inay taageeraan howlaha masiixa loo wado haddaba ma uusan doonayn in ay marin habaabiyaan kuwa jadbaysan ee xoolahooda iibinaya ee markii ay iibiyaan iska cunaya iyadoo weliba aanay samaynaynin wax howl ah waayo ugu dambaynta waxay noqonayaan caydh waxaana taasu ay ka hor istaagaysaa howlahoodii ay ku aflaaxi jireen waxaa jira kuwo badan oo ay la tahay inay aad iyo aad uga quduusan yihiin kuwa kale oo ay leeyihiin aqoon ka sarraysa dadka kale ee masiixiyiinta ah markiise aad u fiirsato kuwa caynkaas oo kale ah waad la yaabaysaa waayo waxaa kuu muuqanaya in inta ay ka garanayaan hadallada ilaah ay aad u yar tahay waxaase ku badan jadbada iyo quduus iska dhigidda nafsadooda ku jirta waxay qaarkood aaminsanaayeen in masiixu koldhow soo noqonayo markaasina waxay ka istaageen howlihii caadiga ahaa ee ay qabsan jireen markii la weydiiyo ee lagu yidhaahdo warmaad shaqaysataaniin ayaa laga yaabaa inay odhan jireen maxaanu shaqo ka rabnaa berri masiixa ayaaba imanaya eh wixii markaa ay haysteenna way sii kharash galaynayaan wax kalena sii shaqaysan maayaan waxaana ay ka fikeri jireen sida ay ula kulmayaan oo waxa ay iloobeen wixii looga sheegay imaanshihiisa waxaana ay qaateen sida iyaga la wanaagsanayd oo weliba waxaa suuragala in kuwii kale ee shaqada wadayna ay dhibi jireen oo oran jireen war idinku iska sii shaqeeya oo wixii aan cunu lahayn soo saara innagu waxaynu nahay wadaadadiinniye waxaa markaa la wanaagsanaa raggaas inay ilaah ugu kalsoonaadaan wax waliba iyagoo weliba aan farnuuxinaynin oo ku xidran markay joogto nolol maalmeedkooda masiixiyiin kale oo aad iyo aad u shaqaynaya rasuul bawlosna arrinkan wuu ka xumaaday waayo waxa uu doonayey hawsha adeega masiixa inay ficil ahaato ee ma uusan doonayn inay dadka gacmaha ka laabtaan howl maalmeedkoodii iyaga oo quduusnimo raadinaya oo ay la tahay in wax waliba ee ay u baahan yihiin samada laga keeni doono oo weliba inta ay samada wax ka sugayaanna ay ku sii xirnaanayaan kuwo kale oo ay isaga dhigayaan inay kasii quduusan yihiin inkastoo ilaah karo inuu sidaa yeelo oo uu samada wax ka siiyo haddana waxa uu ka sii jecel yahay in qofku dhaqdhaqaaq sameeyo haddii kale noloshu micnaba uma yeelateen qofka caadiga ah isagoo haddaba arrinka kala hadlaya ayaa rasuul boolos leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda tobanaad waana aayad caan ah waxaana ay aayaddu leedahay waayo xataa markaannu idinla joognay waxaannu idinku amarnay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin haddaba markii qofka masiixiga ahi uu dhowrayo soo laabashada masiixa ma ahan inuu noqdo mid riyoonaya sidiisii waa in uu shaqeeyaa oo uu dhaqdhaqaaq sameeyo haddaanu shaqaysan wax uu cuno heli maayo waana sharciga ay dejiyeen rasuullada waxaana rasuul bawlos leeyahay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin haddaba way badan yihiin kuwa jadbaysan oo sida iyagu ay jecel yihiin u turjumanaya kitaabka waxaa loo baahan yahay in kitaabka loo turjunto si waafaqsan nidaamka iyo waxbaridda rasuullada mase ahan inay inala noqoto inaannu nahay kuwo ka quduusan dadka kale oo cunnadana looga keenayo samada rasuul boolos waxa uu ku leeyahay masiixiyiinta adiguna kama reebanide mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin haddii aad shaqayn weyso waxaa lagula isticmaalayaa amarkan ama qaynuunkan rasuulka waxaana weeye haddii aan soomaali kaaga dhigo in niman shaqaysan uu shaax cabin waa inaad u dhibaatootaa waxa aad cunayso ee ma ahan inaad meel iska fadhiisato iyadoo ay kula tahay in ilaa si khaas ahaaneed kelida kuu risaaqayo adigoo weliba gacmaha isa saaranaya jadbada caynkaas oo kale ah meel kuma lahan kiniisadda ciise masiix waa in ay shaqaynayso fikradda ah in nin waliba gacmihiisa uu wax ku qabto si rabbigu gacmihiisa u barakadeeyo waana inaynu hawl qabanno inta aynu masiixa dhowrayno oo aynu noqonno kuwo ficil iyo dadaal badan haddaba waxaa laynaga doonayaa shuqul waliba ee aynu masiixa u samaynayno inaynu ku samayno filashada ah inuu maanta imanayo oo haddii uu yimaado oo uu ina arko ayaa dareenkeen waxa uu noqonayaa inuu inagu farxi doono oo uu ogaan doono inaynu nahay kuwa dadaal badan oo had iyo goorba shaqaynayay bawlosna waxa uu ka hadlayaa markaa inay ku xoogaystaan rabbiga markay joogto filashada imaatankiisa waa marka ay malaysanayaan inuu imanayo laakiin imaanshuhu ma ahan inaynu taariikhayno oo ka joogsanno howlaha kala duwan ee aynu masiixa u qabanayno iyo weliba kuwa qoysaskeenna aynu u qabanayno bawlosna waxa uu leeyahay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin ama yaan waxba la siinin haddaba sida muuqata waxaa ku dhex jira masiixiyiintii reer tesalonika kuwo aan wax shaqo ah qabanaynin oo wakhtigooda oo dhan doonaya inay ku lumiyaan sugitaanka soo noqoshada ciise masiix iyagoo aan weliba ka fakaraynin wixii ay cuni lahaayeen waayo waxa ay isleeyihiin kuwa kale ee sii shaqaynaya ayaa idin siinaya marka idinka oo ah niman quduusiina aad sugaysaan ciise masiix markaa kuwaas aan shaqaynaynin waa khasab inay culays weyn ku hayeen kuwii shaqaynayey ee weli iyagu aaminsanaa in masiixu soo noqon doono iyaga oo shaqaynaya marka rasuulku waxa uu leeyahay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo iyuusan waxba cunin ama yaan waxba la siinin haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda koob iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaannu maqalnay inay idin dhex joogaan kuwo si aan hagaagsanayn u socdo oo aan inaba shaqayn laakiin axwaalka dadka kale farageliya haddaba waxaannu aayaddan ka fahmaynaa inay jireen kuwo aan wax hawl ah qabanaynin oo weliba aan gacan ka geysan jirin wacdiska iyo baafinta hadallada ilaah laakiin waxa ay ku howlanaayeen shaqaaqo inay ka dhex abuuraan kiniisadda reer tesalonika oo ay ku jireen masiixiyiin wanaagsan waxaa taasi ay dhibaato weyn u keentay haddaba jameecadii reer tesalonika waana asbaabtii bawlos ugu sheegay jameecada inay iska saaraan mid waliba oo dhibaato wada talooyinka rasuul boolos waxay ahaayeen kuwo dhaxalgal ah oo waxa uu doonayey in jamaacadu aad iyo aad ay u shaqeeyaan si kiniisadu ay ugu dhisanto oo u korto welibana waa inay ka fekeraan soo noqoshada masiixa iyaga oo wanaajinaya socodkooda iyo sida ay u dhaqmayaan maalinba maalinta ka dambaysa waayo nina garan maayo wakhtiga sayidkeennu soo noqon doono haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa baalka saddex boqol lixdan iyo afar ee ahdiga cusub cutubka saddexaad aayadda labayo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwa caynkaas oo kale ah waxaannu rabbi ciise masiix ku amraynaa oo ku waaninaynaa inay xasiloonaan ku shaqaystaan oo kibistooda cunaan taladan dhegaystayaal waa mid ficila oo haddii ay sidaa yeelaan waxa ay xal u helayaan mushaakilaadkooda isla sida innaguba aynu xal ugu helayno mushaakilaadka wehelnimadayada ka jira haddii aynu ficil ka dhigno kitaabka oo aynu ku soconno waxbaridda toosan ee rasuullada bawlos waxa uu doonayaa in dadka qaswadayaasha ah ay dantooda gartaan oo ay howlahooda ku ekaadaan haddaan dhegaystayaal horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa kitaabka ahdiga cusub baalka saddex boqol afar iyo lixdan ee ahdiga cusub waxaana rasuul boolos uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad idinkuse walaalayaalow wanaag falidda ha ka qalbi jabina war maxay haddaba inuu ahmiyad ballaaran tahay dhegaystayaal inaannu sidaa yeelno oo ku adkaysano samafalka iyo waxyaabaha wanaagsan ee aynu uunka ka dhex samaynayno nin masiixiya oo garanaya faa'iidada ay leedahay hawsha masiixa ayaa mar waxa uu yidhi shaqada waan ku dadaalay laakiin kama daalin samaynteeda waxaa loo baahan yahay inaan hawsha masiixa ku adkaysanno oo aynaan ka daalin oo welibana aynu ku dhigno sidii aynu masiixa u wanaajin lahayn maalinba maalinta ka dambaysa haddaan horay idiinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddii nin addeeci waayo waxaannu warqaddan ku qornay ninka iska jira oo ha raacina si uu isugu yaxiixo ninka madaxa adag oo taladiidka ah waxaa wanaagsan in laga haro oo cidlo laga dhigo ama la faquuqo iyadoo aan waxba la yeelaynin haddaba waxaa jira dadka qaarkii oo ka cabsanaya kuwa hadallada khiyaanada leh kula meeraysanaya wehelnimada haddaan horay idiinku sii wadno haddaba dhegaystayaal warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan weliba sida cadow ha ula macaamiloonnina laakiin sida walaalkiin u waaniya waa qofkii laynoogu soo sheegay aayadda afar iyo tobanaade markaasoo rasuul boolos lahaa haddii nin addeeci waayo waxaannu warqaddan ku qornay ninkaas iska jira oo ha raacina si uu isugu yixiixo waxaa markaa rasuul bawlos haatan uu hoga tusaalaynayaa in kan xanta la meeraysanaya oo waxbaridda khaldan dadka kula dhex wareegaya amase gadoodka dhalinaya inaan sidaas looga quusan laakiinse la soo dhoweeyo haddii uu soo rajuuco waase marka hore in layska faquuqo haddaan soo koobno warqaddan ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal ducadii bawlos u duceeyey reer tesalonika sida ku qoran baalka saddex boqol afar iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba rabbiga nabadda qudhiisa mar waliba si kasta nabad ha idiin siiyo rabbiga kulligiin ha idinla jiro anigoo bawlosa ayaan salaantan gacantayda ku qorayaa waana u calaamo warqad kasta oo tayada ah sidaasaan u qoraa nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto kulligeen waxaan garanaynaa haddaba in markii rasuul boolos warqaddii uu dhammeeyey uu saxiix ku jiiday si markaa dadku ay u gartaan in warqaddan ay ka timid rasuul boolos haddaba dhegaystayaal sidaad arkaysaanba rasuul boolos warqaddiisii waxa ay ku soo dhammaatay duco ducadaasina waxa ay u dambaysaa warqaddii wanaagsaneed ee aynu ku soo barannay aqoonta waxyiyada iyo welibana aqoonta ku saabsan koritaanka iimaanka masiixa iyo weliba qalbiqaboojinta masiixiyiinta ku jira silaca iyo rafaadka weliba waxaan kaloo ku soo barannay inaanay wanaagsanayn inaannu jadboonno amase in aynu iska dhigno kuwo ka quduusan kuwa kale oo aan ku xirnanno innagoo weliba aynan wax shaqo ah qabanaynin rasuul boolos waxa uu yidhi mid hadduusan doonayn in uu shaqeeyo yuusan waxba cunin marka innaga oo dhanna waa inaynu masaalkaas raacnaa oo haddii aynu aragno kuwa doonaya inay been wax ku cunaan oo aan innaba wax shaqo ah qabanayn kuwaasi wax soo saar ma leh ee waa inaannu iska saarnaa oo weliba faquuqnaa inta ay noqonayaan kuwo soo rajuuca oo toobadkeena waxaa markaa loo baahan yahay inaad noqoto mid ficil iyo dadaal badan oo aan dhibaato u keenin masiixiyiinta kale ee la jirta ee wacdiyeysa injiilka waa warqad laynagu soo baray haddaba dhiirigelinta iyo weliba canaanashada iyo weliba qalbi qaboojinta iyo waxbaridda tooska ah waxaa markaa kuweenna soomaalida ah ee weliba masiixiyiinta ah laynaga doonayaa inaynu warqaddan ka dhigno ficil oo nolosheenna laga arko markii aynu dadka ku dhex jirro waxaa intaa aynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii iyo weliba warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reerka
solonikaw gargaar dadkaago intan garan badbaadada garaadkooda fahansiiyelow ilaahow u gargaar dadkaago intan garan badbaadada garaadkooda fahansiiye ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka ololka guuxiyo galcadaabyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin